dib u hagid halkan iyo hadda horudhac tani waa jimicsi aad samayn karto markii aad ku xanuunsato xusuusyo xanuun badan fikrado ku qalqal gelinayo ama dareen aan fiicnayn oo aanan kuu muuqan doonin inaad joojisid jimicsigani ujeedadiisu waa inuu ku siiyo dareenka amniga iyo xakameynta taasina waa sababta ay muhiim u tahay inaad sameyso jimicsigani kaliya hadaadan khatar dhab ah ku jirin wuxuu kaa caawin karaa inaad u soo celiso dareenkaaga halkan iyo waqti xaadirka oo aadan naftaada ku lumin waagii hore